أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulus saaki idiin heysa kooda ugu door karoon waxaa kamid ah qarax khasaare lagu gaarsiiyey kufaarta afrikaanta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose mas-uul hore uga tirsan habaanta goonka mareykanka ayaa xukuumadda washington u soo jeediyey inay joojisa dhammaan taageerada ay siisa kufaarta afrikaanta iyo kooxda ridada soomaaliya darwalada gaadiidka magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya burbura xoogan oo kooxda ridada soomaaliya u geysatay mid ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan magaalada muqdisho gudoomiyii hore ee baarlamaanka maamulka shaadal dirarka ee puntland ayaa shaaciyey inuu iska casilay xubannimada ee golaha maamulkaas munaasabad ay nabadoon ku dooratay mid ka mid ee beelaha degowla islaamiga eegada ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada ceelwaaq ee wilaayadaas wilaay saamiga ee galguduud ayaa soo bandhigtay askari taayiba kaasi oo kasoo baxay safka murtadiinta ciidamada xisbeed al amru bilmacruufi wannahyu canilmunkar ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa deegaanka buurdhaxulle ee wilaayada islaamiga ee bakool haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada baydhabo ayaa hadiiyado kala duwan ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayada baay أمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan qarax khasaare lagu gaarsiiyey kufaarta afrikaanta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qarax la beegsadeen koranya ka tirsan kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay agaarka deegaanka namber konton iyadoona qaraxaasi u haleelay mid kamid ah gaadiidka kufaarta goobta ayuuna ku gubtay qaraxan wuxuu imaanayaa xili shalay camli shihaadiyaale la beegsaday koranyo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidanka kufaarta afrikaanta gaar ahna kuwa ugandha iyadoo allah fadligiisa camalidaasi oo ka dhacday duleedka deegaanka sabiid khasaare culus lagu gaarsiiyey kufaarta sidoo kale shalay qarax ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo ayaa allah fadligiisa waxaa lagu dilay laba askari oo kufaarta xabashada ethoobiya ah waxaana lagu dhaawacay shan kale mas-uul hore uga tirsanaa batigoonka mareykanka ayaa xukuumadda washington u soo jeediyey inay joojiso dhammaan taageerada ay siisa kufaarta afrikaanta iyo kooxda ridada soomaaliya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsa
qormo ciwaan looga dhigay waxaa la joogaa wakhtigii la joojin lahaa kaalmada militari ee soomaaliya ayaa lagu daabacay the national security journal oo ah warbaahin fadhigeedu yahay washington d c oo ka faaloota siyaasadda iyo amniga caalamka gaar ahaan maraykanka iyo arrimaha militariga qormadan oo faahfaahin ka bixinaysa fashilka ku yimid duulaanka gardarada ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya iyo waxa haatan la gudboon waddamada maalgeliya ayaa waxaa qoray michel ruben oo horey u soo ahaan jiray sarkaal ka tirsan bentagonka haatan ah xubin sare oo ka tirsan machadka ganacsiga maraykanka iyo agaasimaha falanqaynta siyaasadda ee madasha bariga dhexe falanqeer ruben waxa uu ugu horeyn ka sheekeeyey dadaalka xoogan ee dowladaha caalamku ay ku bixiyeen duulaanka siliibiga ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya wuxuuna carbaabay in dowladaha maraykanka midooda yurub iyo midooda afrika ay taageero buuxda la barbar taagnaayeen kooxda ridada soomaaliya ku dhowaad labaatan sano oo ay dagaal kula jirtay mujaahidiinta al-shabaab maraykanka oo keliya haddii la fiiriyo ayay tiri warbixintu celcelis ahaan wuxuu sanadkiiba boqol milyan oo dollar ku bixiyaa tababarka iyo qalabka maleeshiyaadka murtadiinta waxaana uu sidoo kale ka gacan geystaa tababarka calooshadu shaqaystayaasha danab ee sida gaarka u carbisto tiradan kuma jiraan ayuu yidhi falanqeeyuhu kharashka howlgallada militari ee taageerada ah oo ay ku jiraan daabulidda ciidamada maraykanka duqaymaha cirka iyo diyaaradaha aan dowladaha lahayn ee maleeshiyaadka lagu taageerayo sidoo kale ku dhowaad labaatan bilyan oo dollar oo dowladda maraykanku ay ku shubtay kaalmada lacagaha qarshaadka ee ku baxa kooxda ridada soomaaliya michel ruben oo sii wata falanqayntiisa ayaa sheegay in dhanka kalena midooda yurub uu taageero maaliyadeed iyo sahayba siiyo ciidamada calooshadu shaqaystayaasha afrikaanta ee duulaanka saliibiga ku jooga soomaaliya waxaa kale oo ay fuliyaan barnaamijyo lagu dhiso awoodda maleeshiyaadka murtadiinta midooda afrika ayuu sidoo kale falanqeeyuhu xusay in soomaaliya uu siiyo gawaarida gaashaaman kuufiyadaha iyo jaakadaha aan xabadu karin taageerada noocan ah oo isugu biyoshabatay hal bacaad lagu lisay ayuu michel rubin oo ku tilmaamay in aanay ahayn oo keliya mid khasaarisay balaayin dollar waxay si firfircoon u wiiqaysaa ayuu yidhi amniga geeska afrika xasan gargurte oo laba jeer noqday madaxa kooxda riddada soomaaliya ayay warbixintu ku tilmaantay shakhsi aan lahayn wax karti ah iyadoo hay-adda transparency international ay mar walba soomaaliya ku qiimayso dalka labaad ee ugu musuq maasuq badan adduunka kadib koonfurta suudaan tani waxay ahayd inay digniin u noqoto deegbixyo kasta dagaalkana dhibaatada wuu sii murjinayaa maadaama kooxda villa soomaaliya ay hubkeeda ciidamadeeda iyo dhaqaalaheedaba ay ka weexinayso ololaha ka dhanka al-shabaab ayuu yidhi michel rubin siyaasigan amerikaanka ah ayaa soo bandhigay dhaqdhaqaaqa uu xasan gurguurta ka wado gobolka sool waxaanuu sheegay in bishii luulyo labada kun shan iyo labaatanka kooxda villa soomaaliya ay ansixisay in hub la geeyo laascaanood si loo wiiqo somalilan oo saaxiib la ah taiwan rubin waxa uu xusay in mujaahidiinta al-shabaab ay muddooyinkan dambe isku fidiyeen dhul aad u fara badan kadib markii ay cagta mariyeen maleeshiyaadka gurguurte gaar ahaan kuwii ku sugnaa gobolka hiiraan waxaanu sheegay in maleeshiyaadkaasi ay isaga firxadeen furimaha dagaalka dhab ahaantii reer galbeedka iyo beesha caalamka waxay hadda maalgeliyaan riyooyinka kooxda villa soomaaliya iyo ajaandaha siyaasadeed ee xasan garguurte isagoo u oggolaanaya al-shabaab inay ballaarato oo ay hana qaado ayuu yidhi michel rubin madaxweynaha maraykanka saliibiga donald trump iyo xogayaha arrimaha dibadda marco rubio ayuu qoraagu ugu baaqay inay joojiyaan oo aanay lacag dambe ku khasaarin kooxda riddada soomaaliya islamarkaana aqoonsadaan khatarta musuq maasuq ay dhex dabaalanayaan maamulada riddada ee dalka ka jira maraykanka ayaa bilo ka hor jaray dhammaan qarshaadkii uu ku bixin jiray soomaaliya waxaana ka mid ah in hay-adda u s aid shaqaalaheedii la kala diray meelaha ay arrintan saamaysay waxaa ka mid ah soomaaliya jasaaka allaahu kheyran walaalka abushiiba darawallada gaadiidka dadweynaha ayaa ka cabanaya burbur ay kooxda riddada soomaaliya u geysatay mid ka mid ee waddooyinka magaalada muqdisho tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed xaalad adag oo dhanka isku socodka gaadiidka dadweynaha ayaa ka jirta mid ka mid ah waddooyinka muhiimka ah ee magaalada muqdisho waxaana soo baxay warar sheegaya in kooxda riddada ay lunsatay lacago loogu talagalay dayactirka waddooyinka kudhawaad labaatan maalmood oo xiriir ah waxaa burbursan waddada laamiga ah ee xiriirisay isguusyada soobe iyo lambar afar ee magaalada muqdisho sida ay sheegeen darawallada gaadiidka dadweynaha ee waddadan ka shaqeeya maamulka gobolka banaadir ugu magacaaban kooxda riddada ayaa waddada laamiga ah burburiyey isagoo ku andacoonaya inuu saaraya laami cusub barsaarinkaas ayaa beenoobay oo isku beddelay mashruuc dadka lacag looga cunayay waddada ayaa lagu shubay carrakaawo iyo jaay kadibna roobabka guga ayaa ku qubtay arrinkaas oo sababay in gaadiidka iyo dadweynaha ay ku adkaato inay isticmaalaan muuqaalo laga soo qaaday waddada ayaa muujinaya iyadoo isku beddeshay biyo fadhiisad ay adag tahay in gaadiidka dadweynaha isticmaalaan mid ka mid ah darawallada gaadiidka dadweynaha ayaa sheegay in waddada sooba lacagtii ku bixaysay ee kooxda riddada musuq maasuqday kadib markii ay qandaraaskaas siisay shirkado ay wada shaqayn dhow leeyihiin wallaahi waddada markaan ka hadlaynayo dhibaato fara badan aan ku qabnaa sababtoo hadda waddadii waa la xaagay shirkaddii xilkan loo dhiibay waddadii way sii qoday maadaama ay sii qoday waa u jeeddaa baabuurtii jaamka dhibaatada xitaa dadkii meelay maraan ma laha sababtoo ah dadka meeshay mar lahaan waxaa maraya bajaajkii iyo baabuurtii kaleentii waxaa dadka in soo maraya marka sidoo kale dhibaatada lagu sii qabo waxaa ka mid ah biyihii oo hadda waddadii waaba sii qodmaysaaba waxayba noqotayba ceelay noqotayba macnaha marka ma fahmi karno waxaan qandaraas miya dadkii dhibaato weyn ay ku qabaan meel kala mara male marshabeediga mari karno waxaan qandaraaska maa lagu dheeraysan rabaa ummaddii dhibaatadeeda ma manaha manaha maa lagu sii dheeran rabaa waa fahmi waayaba meeqa maalin sababtoo ah waxa way waddan halbowlo waay shantaraalihii waxaa waa waddanka waaye maadaama shantaraalo waddanka uu yahay dhibaato weyn ay ku qabaan qaabay u karaan male hadda waa kanaa bajaajii fiiri baabuurtii kaleenta fiiri waddada sooba ayaa saddex sano ka hor sidan oo kale loo dhisay balse mar kale ayay burburtay waxaana horay dhismaheeda loogu qaatay lacago malaayiin dollar ah mugaab oo ah guddoomiyaha cusub ee kooxda riddada ugu magacaaban gobolka banaadir ayaa mar kale shaaciyey inuu dhisay waddadan dadka ayaa u arka waddada soobe mashruuc musuq maasuq ah oo mar walba ay ka xooleysanayaan saraakiisha murtadiinta kuwaasoo lacago malaayiin dollar ah uga aruursada gaadiidleyda iyo ganacsatada magaalada muqdisho
dhibaataa ka kulnaa waddadan dhibaato uma kaqabna dhibaato weyn waaye waddadii laamii jaamkan rafaadka bilaayad waxaa keenaya waddadan waaye waddadii kooya waa jabsanaysi inaa laamiga inaad xalahan inuu samay haa haddaa waxaa la samaynayna kooda inaad saan liyeel ma bihini waddadii koodii oo idoo gogoc oo haysay oo bii gooy yaa koodii caadiya u marayni waddadii waa la rafaaday kabacdi waa la jibi waxaa la dhahay waddaan lagu samaynaan la dhahay wax la samaynina ma arkoyni waddadiina saan hadda u jeedan waay tan hadda u jeedan waxaan oo saan la maroy waay haddii roob umaan biyihi hoosta sii qodayaa meel la maraayo ma jira kooxda riddada soomaaliya ayaa sii kordhisay dhibaatooyinka ay ku hayso bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iyadoona sidoo kale sii xoojisay dhulboobka ay ka wado magaaladaasi jasaaka allaahu khayran walaalka marwan gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulka ashaadala diriirka puntland ayaa shaaciyey inuu iska casiliy xubinnimada golaha maamulkaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen xasan abdiraxmaan abu xasaan murtad cabdirashiid yuusuf abwaan gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada baarlamanka daaquudka maamul goboleedka ashaadladirirka ee puntland ayaa isagoo ka hadlayay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool sheegay inuu iska casilay xubinnimada golahaasi abwaan ayaa sheegay inuu isku casilay sidii uu u dhisi lahaa maamulka uu sida weyn u saluugsan yahay madaxa maamul goboleedka puntland siciid deni ee fadhigiisu yahay magaalada laascaanood goob madal ah ayuu kaga dhawaaqay inuu iska casilay xubinnimadii uu ka ahaa xildhibaanada golaha daaquudka maamulka riddada ee fadhigiisu yahay magaalada garawe waxaan hortiina ka caddaynayaa xubinnimadii aan ka tirsanaa golaha wakiilada dowladda puntland inaan ka tinaasula maanta waxaan leeyahay dhegeelahay maqal dhegeelahay imaqal xubinnimadii aan ka hayay golaha wakiilada ee dowladda puntland waan ka tanaasulay waxaan uga tanaasulay inaan ka shaqeeyo halganka siyaasiga ah ee dhammaystirka iyo isukeenka iyo dowladhiska khaatuma ee maqrib iscasilaada xubinnimo xildhibaan ee gudoomiyii hore ee golaha wakiilada daaquudka maamulka ashaadladirirka ee puntland ayaa ku soo aadaysay xili maamulka siciid dani uu ku dhawaaqay in lasoo xiro abwaan oo horey usoo qabtay xilka gudoomiyaha baarlamanka maamulkaasi maamulka fadhigiisu yahay magaalada garawe ayaa sidoo kale shaaciyay in xasaanadda xildhibaannimo laga qaadayo cabdirashiid yuusuf abwaan balse abwaan ayaa si deg dega u soo jawaabay isagoo sheegay inuu iska casilay xubinnimadii uu ka ahaa xildhibaanada dawaaqiidda maamulkaasi jasaaka allaahu khayran walaalka abu xasaan munaasabadda ay nabadoon ku dooratay mid ka mid ee beelaha degula saamiga ee ged ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada aalwaaq ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeen casaam carafaad munaasabadanoo si heer salaan loo saagaasmay islamarkaana barbar socotay dowro qaadatay muddo toban maalin ah ayayna garab socday kulamo iyo shirar gaargaara ayaa jufada reer caafi oo ka tirsan beesha reer yuusuf u dooratay nabadoon cusub uu ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka ah waxayna ka dhacday xafladan deegaanka buusar oo ah deegaan hostaga degmada ceelwaaq ee wilaayada islaamiga ee gedo ugu horeyn waxaa xafladda nabadoonka cusub ee ku daranaysay jifada reer caafi laga akhriyay bayaan kaas oo ay ku midaysan yihiin jifada ujeeddo caddayn bayaan ka soo baxay jufada ree caafay oo ka tirsan beelaha reer yuusuf jufada waxay dooratay nabadoon guud oo ku hoggaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka insha allah jufada waxay ballan qaadaysaa ilaalinta midnimada muslimiinta guud iyo midda jufada saddex jufada waxay boogaadinaysaa sida habsamida leh oo ay mujaahidiinta uga hortageen xamlada dagaalkii cadowga ilaahay jufada waxay ka soo hor jeedaa gulufka shareeca la dirirka uu hor boodahaya xasan guurguurte intay socotay xafladdan ayaa waxaa halkaasi ka hadlay odayaashii waxgaradka jifada reer caafi oo ka tirsan beesha reer yuusuf ibrahin aadan xuuriyaan doorannay waa isku raacsannahay jifada dhan waa isku raacsannahay toocan ka nahay bayaanka meesha laga caddeeyey ee ka soo baxay beesha naqiibka ku dooratay meesha anoo ka mid ah waxaan adkaynaynaa qodobadii laga akhriyey meesha waa wax aan isku raacsannahay waa wax aan ku midaysannahay waa waxaan raalli ka wadannahay waa wax aan muddo badan meeshaan kaga shirnay waxaana ku doorannay nabadoon ibraahin aadan xuuriye cabdi annagoo ah beesha cabdi aadan intaasi kadib nabadoonka cusub ee dooratay jifada reer caafi ayaa isagana ka hadlay madasha waxauna sheegay inuu beesha ku hogaami doono ku dhaqanka shareecada islaamka beesha reer caafi oo culayskaan ii dhiibtay jihaadka bariga afrika inaad ugu garab istaagtaan naf iyo maal diyaar ma u tihiin allaahu akbar waxaan anagu nahay dad muslimiin ah waxaa dalkooda lagu soo duulay diintooda lagu soo duulay inaan difaacanno diintayado dalkayago dadnimadana diyaar ma u tihiin
nabadoon cali macalin aadan nabadoonka beesha reer yuusuf ayaa isagana ka hadlay munaasabadda naqiibka aad doorateen ibraahim aadan xuuriya anigoo ku hadlahayo afka beelaha toddobada jifo ee yuusuf urwaq waan aqbalay waana iyado waana idinla qaaday waxaa kaloon iyaday oon soo dhowaynayaa bayaankii aad akhriseen ee aad soo saarteen isagana waan idinla ayiday waana qaatay waana ku gacansiinaya ugaas shukri barre yarow ugaaska guud ee beelaha xasan gaashareedle ayaa isagana munaasabadda kelimaad ka jeediyey waxaan ayadaynaa un la doorannay oon aqbalnay oon u ducaynaynaa naqiibka la doortay ibraahim aadan xogriyo annagana waxaan ku raacsannahay beeshaas si kalsooni leh ayaan u doorannay insha allah waxaana rabnaa inuu beesha ku hogaamiyo shareecada islaamka ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyay dardaaranno kala duwan naqiibka waxaan leenahay naqiib soo dhowow waxaa tahay naqiib islaami ah ma ihid maanta naqiib jifi ee waxaa tahay naqiib sheegay shareecada islaamka inuu ummadda ku hogaaminayo magacaas guudaana maanta mas-uuliyad waxaa ku saaraya ah inaad noqoto naqiib islaami ah waxaad u dhexaysaa ummadda soomaaliyeed oo waxaa weeyaan yacni ku nool gobolka ama degmooyinka anwaacda kala duwan waxa ugu horreeya lagaa raba waxay tahay cadaalad kuwaan laguu dhiibay oo shalay talada kuu dhiibtay inaad u cadaalad samaysa adaa lagaa rabaa kooda laciifka ah oo la laciifsanayo in waxa weeye laciifnimadiisa aad kor u soo qad adaa lagaa rabaa kooda jawr samaynayo oo waxa weeye wax dulminayo inaad dulmiga ka qabataan adaa lagaa rabaa xafladan ay nabaddoonka cusub ay ku dooranaysay beesha reer caafi oo ka tirsan beesha reer yuusuf ayaa ku soo aadaysaa xilli dhowaan sidan oo kale deegaan hoosaga degmada luuq ay nabaddoon cusub ay ku dooranaysay jifa ka tirsan beesha cali maxamed iyadoona beelaha dega wilaayaadka islaamiga ay ku tartamayaan nabaddoon ama ugaas ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka jasaaka allaahu kheyran walaalka casaan wilaaya islaamiga galgudo ayaa soo bandhigta askari taa'iba kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed qulqulka askarta taa'ibiinta ah waa mid muddooyinkii lasoo dhaafay ku soo badanayay wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxaa soo gaaraya askar fara badan oo kooxkoox iskula socda kuwaasoo soo faarujinaya sufuufta cadowga allaah ee duulaanka shareecala dirirka ah ku haya ummaddan muslimka ah ee soomaaliyeed wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo dhacda bartamaha dalka soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha ay sida weyn u soo gaarayaan askarta taa'ibiinta ah kuwaasoo ay ku jiraan maleeshiyaadkii duulaanka ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayada islamarkaana ku jabay howlgalladii ay kala hortageen mujaahidiinta taayib cabdi xasan maxamuuda waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee isugu yeeray macusleyda ee ku adeegato kooxda ridada soomaaliya isagoo ku sugnaa duleedka magaalada ceeldheer ee galgaduuda isagoo toobadkeen ah ayaa lagu soo bandhigay degmada galcada waxaana markii toobada loo qabtay kadib waraysi uu siiyey idaacadda andalus kaga warbixiyey kubiiritaankiisii murtadiinta iyo waxyaabihii looga sheekeeyey isagoo sidoo kale ka hadlay dagaaladii uu ka qayb galay cabdi xasan maxamuud waxaan ahay nin oo nimankaasu qaldeen oo macaasulay ku beera waanilaan uga beeray qor ayayna siiyeen waa adiga mushaarnaba laydin qoraah ku shaqeeyayna yidheen wax mushaara nama siin kabacdina inaysan daacada inay dadkan gateen haddaan arka waa ka maangeeyaba shabaab waxaa laygaga sheegay inay nimay arkaan inaysan cafaynoy macnaha nin qora qaaday inuusan u laabo karin oon uusan cafisnayn hadduuba mar usula diriro inay hooyayaalka ilmaha iyo waxaas dilayaanoy xoolaha dilayaanoon dib aan loogu laabo karinoy nimankaasu say nagu tashkiilsheen saasay nooga sheegeen lama dagaalan ka qayb galay dagaalka aan galay koobaad waxuu ka dhacay meesha oo wanin lasoo dugiisayo geedgaabka halkaas dagaalan kow gala anugu dagaal foolka foolo iska hor imaada halkaasaan gala saddex iyo toban ayay kay uga dhinteen kuwii naqaldoo ciidanka ahay saddex iyo tobanaa uga dhimata ununkana laba nimaa nooga dhaawacan macaahusleyahaan haddii la yidhaha macaahusleyi noo yaqaanin maogta lamaa nooga dhaawacan dagaalkaasaa aniga iigu horreeyey sidoo kale taayibkan ayaa ka hadlay sababaha ku kalifay inuu isaga soo baxo safka cadowga isagoo sheegay in la qalday haddana uu ku soo laabtay safka islaamka marka in lagu qaldaaho haddaad dhaawacanta lagaa tegaaho gobolkayna jadda looga tegoon nin dhinta la danihin haddaan aragnoon haddana diinxumada aragnay towxiidka ku soo laabanba anba shaksi aanan go-aansi dhaba raggaana anaa soo tashkiilsho meeshaana anfici mayso dad xoolaaleeyahaan nahay nimankaa waa naqaldeen baabuuray leeyihiin way isaga guurayaan muslimiinta aan ku beernaan tobankaynu unkoo ismoogaan iska dhaadhacsino unkuna kala cabsay u hayn saasaan ku joognaa marka nimankaas inaysan towxiid haynaana unuga aan kusoo laabano niman dhaqan xun yihiin inaysan diin wadinoy niman diinta ilaahay ka been sheegahoon salaad dukayn inay yihiin haddaan arkana anigu shaqsiyahantayda waaba saasaan uga goosdhaba ugu dambayntii cabdi xasan maxamuud ayaa sheegay in si wanaagsan loogu soo dhoweeyey degmada galcad oo uu soo gaaray isagoo fariin baaq ah u diray maleeshiyaadka weli ku harsan safka gaalada islamarkaana ugu baaqay inay isku soo dhiibaan mujaahidiinta wilaayadanu tahay mid soo dhoweynayso maanta si wanaagsanaa laygu soo dhaweeyay degmada galcad walaayada islaamkaa si wanaagsan igu soo dhaweysay maanta waxaan tala sii lahay waxay nimankaas waxay jiro inay towxiidka kusoo beeraan iyo walaayada islaamka si wanaagsan gacmo furana lagu soo dhaweeyhaa farxaddii ilaa habeen horo inta ka hor aniga fikir qaldanaan ku jeefay cawada meeshan haddaad jeefato ma cawada ma lagula bixi doonaa ma beriyaa lagu afduuba doonaa saas baan islahay dadkuna ayaguna waxay igu tashkiilinayaan inaad noo timaadaa roon hadday nimankaas ku qabtaan waa ku bereyhayaan ununka iskala kaanya jir marka nimankaas ana go-aan ka gaara dadka hadda jiroo dhallinyaradana waxaan leehay inay yimaadiinoo walaayada islaamku inay baari tahoy dadka towxiidka kusoo laabta ay si wanaagsan usoo dhaweeyaan ugu baaqa askariga toobadkeenka ah ee ka soo baxay safka murtadiinta ayaa qayb ka noqonaya askarta soo faarujinaysa saldhigyada gaalada waxaana wilaayaadka islaamiga ah ku soo badanaya qulqulka saraakiisha iyo askarta taayibiinta ah ee isaga soo baxaya cadowga allaaha waxaana arrintaani kaalin weyn ku leh odayaasha iyo waxgaradka beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya جزاك الله خيرا ولالك مروان إذا ماذا حزبدا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي قوف فقارا كوكبي waxyaaba dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen deegaanka boordhaxoolle wiilaa saamiga ee bakool faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen abuu xasaan howlgalladan oo ahaa kuwa baaxad weyn ayay ciidanka al amru bilmacruufi wannahyu canilmunkar ee wilaayada islaamiga ee bakool waxay ka sameeyeen deegaano dhowra oo hoostaga degmada waajid deegaanada gumare warcadde iyo buurdhuxunleh ayay si wadajira uga bilowdeen howlgalladan oo saf ballaaran ku socday waxayna ciidanka ku soo qabteen waxyaabo dhacay oo ay ka mid ahaayeen raashin daawooyin bagaash iyo agabyo kale kuwaasoo ugu dambeyn lagu gubay goob fagaara ah goobtii lagu gubay agabyadan dhacay waxaa ka hadlay malaaq xasan cali iyo malaaq madkeer garaar oo ka mida waxgaradka deegaanka buurdhuxunleh kuwaasoo ku sugnaa goobtii wax lagu gubayey ee deegaankaas waxayna si gaara oo la hadleen ganacsatada keena raashinka dhacay ilaahay subxaana wa tacaala yaa mahadsan sugnaatay may roogne magaalada buurdhuhunla ya roogna yadoo korsurugna qalab goobtan magaalada laha ku aruuriyaay yadoo macnaha nookaas ana iska jarta sida alaabadheedii oo leenana buskud walkasta le oo magaalada macnaha hisbada goobtan macnaha rigaa kukuusayan meelika gubaaba roogna intaasa goobjoogana ganacsatada macnaha agalkan laha ku qaadi ganacsiya tin heelagin may fadaasan ilaahisayn barakaay wal halaale ka gadatan ya fadaasan walaaleelo maysan dhanaa walaakin dheed yo dhiyay walaagasi oo qashinkubkaasi ani adan ka ganacsana macnaha wala heelaga halaale wal halaale nadiif aada gariid muslimiintan ku gad wal nadiife oo aafimaad leh wal dadka caafimaad walan dhamaaw ganacsigaa walgeliyaw aniada macnaha yani dadka macnaadanka ganacsane waan dadka unku gan dadkaas ganacsado haay xoolagiigna ma arne meel lalaale anka rideen ay la gubnay hoolaan la yacdeen ummatana ma arne wal halaal ahoo isigna halaal siin ee kugadada wal ma arne wal taarada kugadada ummato toos unku ganacsada wal adduunya aakhiraaba ma arne siin roonkuku ganacsada ee dadka ganacsatada intaas la dardaarmaan laf dhabarta oo muslimiinta kumadayin maynka la dardaarmaan dadka walaalada ee ganacsatada wal isiigna anfacow umutii deegaankana anfacow ka ganacsada hata kabaada howlalaha siinku qaaday dhii ay inta laka gubnay intaas siinka la dardaarmaan qaar ka mida ganacsatada deegaanka ayaa dhankooda ka hadlay fagaaraha kuwaasoo soo dhoweeyay howlgalladan ciidamada ay ku bartilmaameysanayaan waxyaabaha dhacay ee qaar ka mida ganacsatada ay soo geliyaan wilaayada marka hore maybu aha waldhii oo kasbaahir horta gubow eedaan kafay lahaayeen dadkii arrintaasi ku hoolgalay oo ha suubi runtii arrin haddaaytiu eeda wanaagan suubiyan dad badanoo kasumo u fadhiya badbaadiyan may leenaa jarso yaabaas ilaahay muku dhumay tan kale runtii alaabtan oo dhiisan oo magaalada laka gadow dadka sheenow ilaahay ku obsadeen tankaal alaabtan oo dikado laha ku rordaw oo dhiisanta la sheenow oo adaysda ka ganacsadaas ganacsigii ka oo xalaalahaayay nadiifka haay nisku fasaadidoy ee intaad walba kasbaa'iraha rorata dadkii walaaloga haay suganqasta dadkii udurka ridda hadda ilaahay oroodiisna aragday ka fasaadi dadkiina fasaadi aakhirana ka fasaadaasa dadaka shaqeeyay shaqadaasi mayl arhaay iyaa iyo gududay iyaa ka shaqeeyay ayaa moogan magaalada ardayl wareegay la kuusay walaagan may wahadada aragday eed joodinka bi ilaahay weynahay barakaay maylana dadka antilikin hisaaban isisaabiya la rey alaabadan lagubaw lana hoola iika jaran khasaaro dadka walaalogayna oo ganacsada ee khasaaradii uma fadaan shayku yar imagwiinada masiyaraado khasaaradaynu hooba walaasho laguba way fadaan ini hoolashoonan khasaarin unun waalologaynu wilaayada islaamiga ee bakool oo ka fikiraysa badqabka bulshada ay mas-uuliyadda u hayso ayaa sare u qaaday howlgallada gaarka ah ee lagu bartilmaameysanayo waxyaabaha dhacay ee sunta ah ee wilaayada la soo geliyo iyadoona u xilsaartay ciidamo gaar ah waxayna howlgalladan si wadajira uga socdaan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool jasaaka allaahu kheyran walaalka abuu xasaan haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada baydhabo ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayada baay tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen bashiir muxudiin abu eman waxay ahayd munaasabad dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka dharqo ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay ay ku wareejinayeen hadiyada kala duwan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore xafladan wareejinta hadiyadaha qiimaha badan ay diyaariyeen haweenka dharqo ayaa waxay ka dhacday howl ku yaalla mid ka mid ah maraakista deegaankaasi halkaas oo marti sharaf kala duwan ay xaadir ku ahaayeen xafladda wareejinta hadiyadaha qiimaha badan ee ay diyaariyeen haweenka dharqo ayaa waxay ka dhacday howl ku yaalla mid ka mid ah maraakista deegaankaasi halkaas oo marti sharaf kala duwan ay xaadir ku ahaayeen haweenka ayaa u bixiyey hadiyadahan si loo gaarsiiyo ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xiran furimaha hore islamarkaana niyadda ugu hayaan inay ka dambeeyaan dumar garab istaaga jihaadka ugana dayda gabdhihii saxaabiyaadka allaha ka raali noqde ugu horeyn munaasabadii hadiyad wareejinta waxaa laga jeediyey kelimad ku saabsan dumarka iyo dowrkooda jihaadka gee koliba goobjoogngayna deegaanka dharga degmada baydhabo walaayat baay al islaamiya ku tirsan gabdhooga meelo roogeen oo maraakiista dhakadaayeen arday iyo maclumaad inaska jareen iyo waliba geeka inta ka biyahayana tabarucaad qoy oon ka targaleen ragga mujaahidiinta suguurta horka sugun oo inaska jaraan tamar iyo buskud iyo caagata la saabay iyo waxyaabo kale intaas ku badan runtii qorshahaasna iyo hadda geeka mabilaawahayaan haddana manka damboy doonta saas oo kale saxaabiyaadkii iyo salafkii ku dambeeyay ilaa yowmina haada majaalka saaslanka dacmiyow diinta intii walibi infaaqaas kaas ah jarjaray haddana geeka xaaliyan iyo xilliga nu roogna geeska afrika mujaahidiinta ka nool oo gaalada dagaalka kala jaraan runtii dumarka muslimaadka ee ka nool soomaali eed eedan ku iib qaadahayaan gaar ahaan walaayaadka islaamka gebro ka nool hadayaadkan loo diyaariyey mujaahidiinta ku sugan furmaha hore ayaa isugu jiray caagadaha saabaysan buskud timir dhar iyo agabyo kale oo ay haweenka ugu talagaleen ciidamada dhufeyska uga jira islaamka ee furimaha hore ku aadan waa kuwan qaar ka mid ah dumarka oo ka warbixinaya agabyada ay bixiyeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu onoo ena gabdhaha ka nool deegaanka dharga madaarista gabraha dhakdaay onoo ena maybah wareejina fadaana insha allahu tacaala adiyada mujaahidiinta sabka hore ruwaanha la jeelaan yaa intaa ku wareejina fadaan hadda ilaahay subxaana wa tacaala ningadara mayba kumada olaon ha wareejiyahaynon lisheey oo ku bilowdo biskud iyo atar imaamadooyin iyo koobab iyo timir iyo sheew iyo kumada aan insha allahu tacaala hamin iyo gee muslimiinta iyo macasheena mujaahidiinta iyo garabshoo surugna hamin iyo gee iyo garabshoo surugna gaaladana barayaan daraan eniyo mayba fariinka daraane ha tow bisheena yo hadda ha tow bisheena waayaan ini ilaahay gacanta muslimiin ha ka cadaawadoon si waabla ogsinyi hamin iyo gee yaa gaala jabsanta haddan hore lahan jibiyeelana muslimiintana guula laha sii gabdho deegaanka dharga ka nool noo kuma dhana xadiidooyin intii aragteeda mujaahidiinta ka wareejiin yaa antan ka tala galni hadiyaalkaas oo kama dhee buskudka ma dhee tamarka ma dhee kama dhee camaamadooyinka ma dhee ataryaalka ma dhee aagag oo sheego ee mujaahidiinta sheegsadaan kama dhee kuma dhee koobab oo mujaahidiinta biyo iyo naytow shaayiga ka dhammaayaan kama dhee yaa mujaahidiinta ka wareejiini insha allahu tacaala horeynahan ka shaqeeyani haddanan ka shaqeeyi doon ilaa iyo qiyaamo kuqumaasa hoo ilaahay aroob saasaan ka shaqeeyi doon gaalana mayan lena aniun mujaahidiintaana garabshaan ku baxa doon reedkin ha surugna mujaahidiintaana reedkin ha surugyin unin aragdee reedsooy sheewka iyoonayto buskudka iyoonayto tamarto sheewsha unin hala surugna yacan sheegaan kuriita mujaahidiinta amaylanaa sabara gaalada la sabartama inta faryan ee gaaladan ku diraane intii oonaytay mujaahidiinta un geey hamiin garabshooan waana garabshoo taagnada doona insha allahu taala haddii ilaahay aro gaalana ilaahay waaba jibiyey allaha noo jibi waana insha allahu tacaala ha taw bisheena lena hoob ha taw bisheena waayaan intiiyo dhufeysadayo liinka seedaw waana ilaahay gacanta mujaahidiinta ka adaabu doon isuuba sheegay taasaan unan rajeeyaan naqiib nuur cali isaaq oo ka hadlay munaasabadan qiimaha badan wuxuu haweenka deegaanka dharqo ku bogaadiyey kaalinta ay ka soo baxeen iyo garab istaagga ay had iyo jar u muujiyaan jihaadka iyo wakhtiga ay ku soo aadiyeen geekamay barroogneha meel oo meel eraay dhargaleeraw oo ka tirsan maxaafada degmada baydhowf iyo walaayati baaya alislaamiya oo laka wareejiyay hadiyaad kala duwan oo iyo wareejiyahan gabdhaha muslimaadka ee deegaanka dharga ka noola oo hadiyaadkaas oo lanka tira galay ragga mujaahidiinta ee thuquuro ka jaru ee meel erahay odowga alla subxaana wa tacaala la dagaalamahay lanka tira gali ayaa meel erahay goobtiya roogna hadiyaadkaas oona ciyaal faraha badan in iska jaraan haddii cunto haada fadhi haddii agabka lahaada fadhi in iska jaraan iyo goobtiya roogna ee runtii eed eed iyo meel erahay anka farxsanniyahan dhawaayana eed iyo anbogaadayaana ee arrintaas oo yahay ka aadi iyo odowga alla subxaanahu wa tacaala ee lukubiyi deegaanka magakori maalmaha duka hore meel erahay ilaahay ka jibi subxaanahu wa tacaala iyo ha ka aadi gabdhaha muslimiintan mayba diyaarin iyana mar kastaba iyo mujaahidiintiiyo garab surumaan meleray naf iyo maalbiyo ka taageeraan inta badan dumarka muslimaadka ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxay bixiyaan hadaayaad kala duwan oo ay u diyaariyaan halyeyada tawxiidka waxaana u dambeeyey hadaayaad ay bixiyaan haweenka ku kala dhaqan degmada buulafulay iyo deegaanka raamacadey ee wilaayada islaamiga ee baay jasaaka allahu khayran walaalka abu ayman guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanagintaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageliya waan uga mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumaadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajarsi dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wajihaadkum mubaarak